wasaaradda arrimaha gudaha hirshabeelle ayaa degmada mahada ee gobolka shabeellaha dhexe ku qabatay munaasabad lagu daafurayay hanaanka dhismaha golaha deegaanka degmadaasi munaasabada waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan golayaasha dowlad goboleedka hirshabeelle iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ku nool degmada mahaday haddaba qaar ka mid ah bulshada munaasabada kasoo qayb galay ayaa soo dhaweeyey hanaanka dhisida golaha deegaanka degmada mahaday
wallaahi waa horumar iyo farxad ee ku tilaabsatay degmada mahadaay maadaama maanta loo taagan yahay daafurkii golaha deegaanka ee degmada mahadaay waa if noo baxay waa fursad haddii lasoo doortana waa taageeri doonaa insha allah waa garab istaagaynaa wasiirka gaar ahaan waxaa uu ballan qaadaynaa haddii aan nahay dhallinyarada inaan kala shaqay doono arrimahan naqon doontana degmada mahadaay degmada yacnii ugu sahlaneeday oo ka qabto golayaasha deegaanka
walaalownow tanasul isu samayno walaalow adeelow intaas haddaan isu kaagno laakiin waxaan ballan qaadaynah inuu isku xiranno oon tanasulaad samayno dhanka kale guddoomiyaha maamulka shabeellaha dhexe iyo agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose hirshabeelle ayaa dhankooda madasha ka hadlay ayagoona bulshada reer mahadaay ugu baaqay inay ka qayb qaataan dhismaha golaha deegaanka degmadaasi
reer mahadaay golihii deegaankaa la idin wada idinka gacmihiina maaragtay aad ku dooraysiin oo idinka codayaysiin taas maarata waxay maanta maalin idinkaga farxad badan inay jirto u malay maayo nin laydinka dul keeno facebooka aad ka arkaysiin magacaabistiisa maaragtay xildhibaanna wasiir karoore u geena uu soo magacaabay maanta aa idinkugu dambayso fursadda waxay ku jirtaa gacantiin
waxaa kaloo muhiimadda uu leeyahay golo deegaan ka mid ah horumarinta deegaanka golaha deegaanka aad soo doorataan waxaan muxuu ahay ka shaqayn doonaan horumarinta degmadan iyadoo diiradda la saarayo mashaariic oo sustainable ah oo waara kuwa waara golo deegaan wuxuu door muhiim ee ka ciyaaraa kor u qaadista nolosha bulshada iyo horumarinta deegaanka degmada mahaday oo iyaga ay go'aanka qaataan oo iyaga ay isdoortaan iyaga cidda hogaaminayso ay ku aaminayaan masiirkooda ay iyaga go'aanka qaataan